sidoo kale waxaan halka rabaa inaan runtii ku bogaadiyo golaha xukuumadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha kulankooda khamiistii u dambeeyey go-aanadii ay hadaljeedintu ka soo jeediyey oo uu kala dardaarmay golaha xukuumadda inay ka shaqeeyaan siday doorasho u dhici lahayd wakhtigeeda ugu dhici lahayd doorasho laga tashaday oo saamileyda siyaasadeed ee soomaalidu ay ka tashadeenna ay u dhici lahayd hadalkaas waa hadal runtii mug leh waa hadalkii puntland ay ku baaqi jirtay laakiin waxaan u baahannahay isaga oo ficil ah inaan aragno iyo statementi saxa oo shaqadiisii la qabanayo weli waxaan muuqan shirarkii marar badan aan ku baaqnay oo ah in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ay kulmaan inay ka arimiyaan doorashada nagu soo foodle inaan dibu dhac aysan ku dhicin xilliga doorashadu waa arrin muhiim ah oo runtii ra-iisul wasaaruhuna uu ishaaray cid walba oo caqlina ay ishaarayso taas ayaa ah raasamaalka dhabta ah ee siyaasadeed ee dadka soomaaliyeed ay maanta haystaan oo u baahan in la adkeeyo wax kasta oo dadka siyaasadda soomaaliya mas-uulka ka ah aysan heshiis siyaasadeed ka gaarin puntland ma aqbalayso puntland baarlamaanka hadda ee aan dadka shacabka puntland ay dooran xulashada ku tegey oo hadda wakhtigiisa afar bilood ay ka harsan tahay go-aan uma qaadi karaan arrintaas si cab baan u sheegaynaa in lagu kadsoomana ma rabno go-aanka puntland dowladda puntland ayuu yaallaa golayaasheeda kala duwan iyo waxgaradkeeda iyaga ayaana masiirkooda taladiisa ka qayb qaadan doona